dalqadihii saddexda ahaana waxba ka noqon maayaan dalqad maaha fasaq saddexdii bay ku wada joogayaan hadduu iyada sasabtoo raalli geliyo laakiin iyadu hadduu raalli gelin waayo rajactu ma leh waayo xoog baa marka horeba tan lagu keenay hadduu rajactu dhihi karo xooggii bilaa midho iyo bilaa faa'iido wey masalada saddexaad ee ka dhalanaysa waxaa weeye biilna ma laha gurina ma laha gabadha marka la fasaxo guriga ninka hadduu lahaa boorsadeeda iyo alaabteeda ha daldalatay meeshaa isaga guurto wey hadduu isagu raalli uga noqdo iska joog yidhaahdana rajiya damacba ha ka hayo inuu sasabtee isagaa khiyaaru leh laakiin guriga deegaan kuma leh xilliga ay ciddada ku jirto nafaqa iyo biilna kuma leh inay intay uur leedahay ama ilmo nuujinayso ilmaha dartii ay wax ku yeelata maahane intaasina qaybtii kale ee fasaqa ahayd baan kaga bixiya asbaabtiisi iyo cidda leh iyo waxa ka dhasha qaybta ugu dambaysa saddexaad ee cinwaanku uu ahaa dalaaqi iyo furitaankii baan soo geli mawduuciiba maanan gaarin su-aalihiinu fara badana jawaab su-aalo a yaala shee qoran wixii aan ka dhexda kaga jawaabo ood miga reereebi hadhow furqada kale waa furitaan ninka ka yimid wey furitaanka ninka ka yimid isaga masaa'il dhowraynu ka hadliyo ilaa in sha allahu tacaala lix ama toddoba masalaan ka hadli kusoo ururin masaa'ilkeeda markaan kusoo ururinayo de waan soo koobkoobayaa ama kitaabu alaaq oo dhan kutubtii fiqiga didiin ma akrinayo muxaadaraan ka jeedinaya mawduuca marka muxaadarada waxaan isleey intaan wa ugu muhiimsan tahay nuxurka aan idiin soo ururin marka koobaad in la xala furaa ma bannaan tahay haa inay waajib noqotaa laga yaabaa hadday noloshii kala adkaato in la isku dambaaba ay noqoto ama waajibaadkii la isku lahaa la gudan waayo la iscafis iyo sabirna uu dhammaado intii adduuniya aakhare la isku seegi lahaa furitaanku xal wey waxaan leenahay yaa wax furi kara masalada labaadan ka hadlayno yaa wax fura waxaan leenahay tii fasaqayd marka laga soo tago furitaanka nin wax qabaa wax fura nabig alay sl uxu xadidka ibn cabaas inama aطalaaqu liman akhada bisaaqi furitaanka waxaa iska leh ninka xarigga haya dhudhun inuu qabtana ay ugu bannaan tahay saas darteed wiil baa laga soo dacwooday aabbihii baa yidhi gabadhiini waan idiin furnay iska taga waxba kama jiro nin baa naaguusan qabin furay waxba kama jiro walow kaana mucallaqan wuxuu yidhi gabaday haddaan ku guursado waad iga furan tahay kadib buu guursadoo mehersadee ma furan tahay maya markuu waad iga furan tahay ilaa waxba gacan kuma haynin hadal laqwiya wey saa darteed wuxuu leeyahy nab alay salaam alaaq aan nikaax ka horreynin waxba kama jiro masale labaad baa jirta laakiin la yidhahdaa alaaqu اlfuduuli dalaaqa faduusha nin naagtiisa ma u furi kartaa haa oo maya horta bil wakaala waad ku furi kartaa hadduu ku wakiisho oo ku yidhaahda adaa wakiiliga ah adoo isaga wakiilka aada furi kartaa iyada hadduu wakiisho way isfuri kartaa ilaa dalqadii adaan gacanta kuu geliy hadduu yidhaahdo oy tiraahdaa waan isfuray way furmi ila isagaa wakiisho awooddii ku wareejiyey hadduu awooddiisi iyo xilkii uga tanaasulo way isfuri kartaa talaaquki biyadiki gacantaaduu ku jira hadduu yidhaahdo xariggaagii gacantaadaan geliyo isku jira waan isfuray kala tag laakiin nimaan la wakiilan hawshana aan loo dirsan intuu xaaladda reerka uun arko ninkii naagta ma u furi karaa haa oo maya masalada waa masalada alaaqa iyo bayc iyo cuquudi iyo fuduuli baa la yidhahdaa faduul markii ninka uu sameeyo wax kuma furmaan hadalkiisuna markaaba ka kacma noqdo adaa lagugu soo noqon hadduu ninkii ku yidhahda warniyahu nin weyn baanahay eray baa iga dhacay wax kastaba aad samaysideen ha igu beeneen intuu ku yidhahda waayahay aad tidhaahdo way furanta way kaa furmaysaa sida gurigaagiiba intuu gado hadduu ku yidhahda anaa kuu soo heshiiyo xag iyo xagga kaa keeno kaa ka ogolaysiiyo ood haye tidhaahdo beecii hore asaxay tanna dalaaqii hore asaxay wey marka طalaaqu اlfuduuli waxaan leenahay ogolaanshaha iyo ridaha ninkii xilahan gacanta ku hayay xarigiisii uu ku xidhan yahay haddii intuu soo furay bil ka hor bil kadib aad waafaqdo dalqaddu waxay ka soo bilaabatay bil ka hor ciddadu bil ka hor bay soo bilaabatay marka ayaan aada lagu sasabin ama oday baan ahay iyo waan kugu dhaartay iyo iga yeeliyo haddaad yeesho saaday ku jirtaa laakiin asalku طلaqa ninka meherka gacantiisa ku jira iskale ilaa fii xaalaةi waaxida xaalada hadduusan mukalaf ahayn weeye qofka wax qaba ninkiibaa waashay waa majnuun majnuun baa maanta o dhan wax furay waxba kama furmaan noloshiibaa adkaatay wuxuu dan u arkay in ninkan haweentan laga sii daayo waa uu furi karaa waayo isagaa xoolihiisa gada isagaana wax u soo iibiya isagaa cuquudoo dhan u gala isagaa meher hadduu aqbalayo u aqbalaya sadigii iyo majnuunkii labadaba weligoodaa wax furaya cidda weliga u ah baa dalaaqa gacanta ku haysa taana cidda dalaaqa ku haysa gacanta baan intaa kaga gudbi masalada kale arkaanu alaaq alaaqii markuu asaxayo dhowr arrimoodoo warkeennii ka soo baxday baan rabaa dib tooshka inaan ugu yar ifiyo markuu dalaaqa saxaya marka koobaad waa inuu nin wax qaba jiro nin xilo leh oo xilihiisii furayaayo waa inuu jiro dhinaca labaadna xilo la qabo oo xaas xarig saxa hayo oo la furaayo waa inay jirto nimaan xilo lahayn isna wax ma furi karo naagna nimaan qabini ma furi karo labadaa hadalkeenna horaad ka garatay furitaankiina waa inuu dhaco waa inuu wax fal iyo siiqo soo fushay noqdaa niyo wax kuma furmaan marka naagta fur haddii aada go-aansato berri fur bisha dambe fur hadday niyad uun tahay ilaa wax kaa soo baxaan waxba ma furmaan waa in wax kaa soo fulo ay culimmadu u yaqaanaan siiqatu alaaq siiqadaasaynu dhowr qaybood ka tilmaamaynaa siiqadaasi waxay noqon kartaa erey afkaaga ka soo baxay oo siiqa lafdiya la yidhaahdaa ama alaaqu lafdi siiqo iyo weeb erey ah waan ku furay oo kaleeto ama waad furan tahay ama waan furay ama way furan tahay saddexdii baad iga tahay saa doonta u dheh waa dhawaq iyo erey afkaaga ka soo baxay kow ama waad qortay oo gacan baad ku qortay heblo hebel oo xaaskaygiia dalqad baan ku furay markaasaa warqadiina saxday iyadana waa furitaan waad ishaartay waad midaartay saas iyo gacantii waxaad tidhaahdaba ninkii fankaa yaqaanay sida loo midaaro dalaaq ma kaa noqoni iyadana dalaaq way noqotaa saddexdoodaba mar kale aan isku soo celcelin doonaaye dalaaqu sayqada ku soo baxayo imaa waxay noqotaa binutqi afka inaad kaga hadasho wa imaa bilkitaabati inaad qorto wa imaa bilishaarati in la tilmaamo oo la midaaro saddexdaba wax waa ku furmaan laakiin labay u qaybsamaan isku soo celceliyo siiqadaas iyo weedha aad wax ku furtay iyo qaabka aad u furtay sariixna waa noqdaa kinaayana waa noqdaa sariixu waa erey cad oon dalaaq mooyeen wax kala suuragal ku ahayn waad furan tahay waan ku furay wey ama qoraalkaba sidaasaad qortay qoraalka iyo nudqigu si toosay u gashaa idaarkiina laba mid wey ma qof dhagoolaa tahay mise qof dhega qabaa tahay haddaad dhagool tahay sariix bay geli qaybtii sariixa ee sidaa lagugu yaqaano ishaaradaadii afkaaga haddaad qof dhaga qabaadoo tahay aada nuqtana baabul kinaayaad ku geli niyu u baahan waxay ku kala duwan yihin haddaba sariixu niyad uma baahna kinaayadiiyo hadalka dadba dalaqa dadbanna niyuu u baahan yahay maxaa ka mid a erayada meeshaad rabta aad waad guur doonan kartaa xarigaagii xarigaagii waan sii daayey reerkiinnii aad iga tasho guurso erayadaasoo dhan waan ku faray cad maaha hadduu niyadda markuu eraygaa lahaa furitaan ugala jeeday waa furitaan waxaana asal kinaayaadka u ah hal eray oo xilligii nabig alay slam laba qaab u dhacay ilxaqii biahliki reerkiinnii aad wey nabiga alayh salaatu salaam baa gabar buu guursadee loo meheriyey xilligii la aqalgalayay gabadh gabadhii gabadh aad u qurux badan bay ahayd gabadhii qadar baa ka socday waxoogay qafladaa ku dhacday waxaana horey loo yidhi idaa jaءa alqadaru camiya albasaru wa baطla alxadaru intay caayishaya u timid dee waxay tihi caaw waan aqalgelayaaye nabigu markuu soo galo guriga muxuu ugu jecel yahay in lagu dhaho markaasaa qubnoosa loo dhigay dan qalo way ka duusha waxay tahay nabiga soo maaha waa lagu yaqaanaa nabiga sala allahu alayh alih wasalam markuu soo galo waxaad ku tidhaahdaa ilaahay baan kaa magan galay ku dheh acuudu billaahi minka ereyga wax kalaba hadhehin iyadana qaflad baa ku dhacdae say u sugaysa nabigu markuu soo galay bay tihi soo dhoweyntii acuudu billaahi minka ilaahay baan kaa magan galay bay tii isna wuxuu yidhi allo weyn baan naga magan gashay ilxaqii biahliki reerkii naad waad furan tahay halkaasa gabadha lagu soo afjaranta xaaladeeda nabigu haddaba ilxaqii biahliki furitaan bay ahayd furitaan buu ula jeeday wayna ku furantay gabadhii isla ereygaas baa qisadii tabuuk kacb ibni malik iyo markii haren wacala alaaثati aladiina khullifuu waa kii waxoogay la go'doomiyey ee la karantiilay maalmihii u dambeeye waa kii la yidhi haweenkooduna ha ka tagaan kacb ibnu maalik waa kii xaaskiisa ku yidhi ilxaqii biahliki maa reerkii niaad xataa yaqdiya allaahu fii hada alamri ilaa arrinta ilahu ka xukumo gurigii niaad buu gurigii niaaddaa waxay ahayd bal xaalad baa socotee reerkiini isaga sii tag intaa anigu meel ku dambaynayo furitaan ma ahayn furitaan buusan uga jeedin marka ilxaqii biahlika ereygii waa ereygii nabigu furitaan buu uga jeedo furitaan buu noqday kacb ibnu maaligna furitaan ugama jeedinoo furitaan ma noqon waxaa qaacidadaa soo galay erayada dalaaqana noqda wax kalena noqon kara en ku cadayn boqol boqol aan ahayn kinaayaa la yidhaahdaa waa nooc sarbeeba sarbeebtaasi niyay u baahan tahay haddii aad niyeysan tahay markaad ku hadlaysa wey gadaal maaha markaad waxoogay yar miyirsatay caradu kaa degtay maaha markaad waxoogay reerkii ka yar shallaytootay waxaad samaysayna maaha markii wax dhacayeen ilaahay iyo adigana qalbigaa waa is ogtihiin haddaad wax beenaad noo sheegta kaama furrun maanu ku dhihi laakiin run haddaad sheegto ilaahayna ka baqdo haddaad furitaan uga jeedayna waa furitaan hadduusan furitaan uga jeedinna furitaan ma aha hadday tuhumo timaadana waa la dhaarin inuusan furitaan uga jeedin buu kitaab mari reerkuna reerkiisii bay noqon waa kinaayada sariixa cadcad soo ma aha waxbaan uga jeeday ugama jeedin laguma weydiin maaye si mubaashir oo tamaatiga waxay u noqon furitaan taana mas'alada saddexaad baan kaga bixi masalada afraad dalaaqa anwaac ka mid a qaababka la ysu furo ama furitaanku qaababku u dhaco baan qaybo ka mida rabaa inaan axkaamtooda tiriyo